dagaalka kismaayo ayaa jimcihii shalay ka bilowday magaalada markii ay isku dhaceen maleeshiya taageersan ururka raskamboni ee maamulka jubbaland ee axmed madoobe iyo maleeshiya kale oo taageersan iftin xasan baasto oo ka mida siyaasiyiinta kismaayo kaga dhawaaqay inay madax ka yihiin maamulka jubbooyinka dagaalka oo shalay gelinkii dambe qaboobay ayaa saakii mar kale labalixaadsaday markii maleeshiyada maamulka axmed madoobe ee jubbaland ay weerar ku qaadeen gooba ay kaga sugnaayeen magaalada maleeshiyada iftin xasan baasto khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay dagaalkan ayaan la ogeyn hase yeeshee ilo ku sugan magaalada ayaa v o eda u sheegay in inka badan toban qof ay ku dhinteen dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen waxaa xidhan goobaha ganacsiga magaalada oo weli dhiilada colaadeed ay ka taagan tahay issocodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa xayiran waxaana magaalada ka bilowday qax xoogan oo dadka deggan magaalada ay uga baxsanayaan colaadda iyagoo ka cabsi qaba inay sii baahdo goobjoogo ku sugan magaalada kismaayo ayaa v o eda uga warramay khasaaraha dadka rayidka ah dagaalka kismaayo ka soo gaaray magaalada kismaayo dagaal ilaa shalay ilaa xalay ilaa saaka dagaal bada-an ayaa ka socda wuxuu u badan yahay dhanka xaafadda c f madow ilaa dalcadda dalcadda kale oo ilaa dalcadda lagu baday waxa ku baaba-aya dad badan oo shacba ku dhamaaday ilaa toddobaatamiyeer dhaawaca waa jiraan reer dhan oo sagaal qof ka koobnaa ayaa waxaa ku dhacay qoryaha mootarka waxaa kaloo ku dhaabay dad shacaba kale oo badanna waa ku dhaawacmeen magarad isbitaalka meel laga kala istaaga male isbitaalka meel laga kala istaaga male ilaa banaankiisa ilaa meel walbo ayaa dadku dhaawaciisa iyo wixiisa la geeya ilaa haddana wax waanwaana ma socoto afhayeenka maamulka jubbaland ee garabka axmed maxamed islaan axmed madoobe cabdi naasir seeraar oo ay v o eda la hadashay ayaa guulo ka sheegtay dagaalka shalay iyo saakinkii hore waxaa ka dhacay dagaal baa ka dhacay dagaalkaasina hadda wuu dhammaaday nimankaasina hadda magaalada waa laga saaray way kala carareen magaalada nabadgelyadeeda iyo amnigeeda hadda iyo socodkeeda waa caadi si buuxdana gacanta loogu haya ciidamada nabadgelyadeeda ee jubbaland ma gacanta ku haya cabdinaasir seyraar ayaa ku tilmaamay maleeshiyada siyaasiga iftin xasan baasto kuwo ka tirsan ururka al-shabaab isagoo dhinaca kale ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay soo hubaysay cabdinaasir seyraar wuxuu si gaara carabka ugu dhuftay wasiirka difaaca ee dowladda federaalka soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo magaaladaasi ku sugan annaga waxaan dagaal la dhex maray niman al-shabaaba oo firkii halkan uu ka halaabay oo kulukaana oo meelo badan isaga yimid oo weji qaldan loo sheegay oo si qaab daran loo abaabulay oo hub la siiyey dhinaciisa ayaa wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin fiqi oo la hadlay v o eda waxa uu eeddaasi loo soo jeediyey ku tilmaamay midaan sal iyo raad toona lahayn waa war aan sal iyo raad lahayn oo doonayaan inay waxyaabihii ay ayaga sameeyeen oo abaabulkii dagaal iyo dagaalkii ay abaabuleen oo ay ka huriyeen magaalada inay ku qariyaan qolooyinka saas ku andacoonaya halkan aniga waxaan u joogaa dowladda federaalka messagekeeda inaan soo gaarsiino shacbiga ku dhaqan deegaankan iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaankan dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda soomaaliya dalalka dariska iyo beesha caalamka ay dadaal diblomaasiyadeed ugu jiraan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka dhalatay maamul samaynta gobollada jubbooyinka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas key oo kulankoodii ugu horreeyey ee rasmi ah tan iyo intii uu master key xafiiska la wareegay saddexdii bishan juun ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka wada hadlay xaaladda jubbooyinka iyagooo si wada jir ah u dhaleeceeyey dagaalka kismaayo kuna baaqay in si deg dega loo joojiyo madaxweynaha soomaaliya wuxuu kaloo sheegay in dhowaan magaalada muqdisho lagu qabanayo shirweynihii nabadeed ee jubbooyinka ee uu ku baaqay urur goboleedka igaad waxaan rabnaa dhowaan inaan qabanno shirka dib u heshiisiinta oo weliba aan si gaara rabno inaan focuska loogu saaro arrimaha jubbooyinka oo aan doonayna dadka jubbooyinka kalsoonidooda iyo isku tiirsanaantooda iyo waxwadaagooda in lagu lagu saleeyo qof kasta oo maxaanku idhahdaay inuu ka qayb galaa shirkaas rabana waa u furan tahay dadka soomaaliyeed ee qaba ajenda siyaasadeedna waxaan leenahay ajendiina siyaasadeed oo ku saabsan jubbooyinka meeshaas la imaada ra'yi siyaasadeed nin waayey ayaa qoraga qaata waxaan leenahay ra'yi siyaasadeed waa waxa loo baahan yahay maamul sida loo samayn lahaa nabad loo keeni lahaa dadka loo horumari lahaa adeegyada bulshada loo bixin lahaa amni ay u heli lahaayeen shabaab aan uga saari lahayn degaanada oo ku haray waxaa loo baahan yahay oo fikir cad laga rabaa waa waxaas waxaan leenahay walaalayaal joojiya colaadda dhiga muxuu ahaay qoryaha xabadda joojiya dhiig dambe iyo wiil dambe yaanu dhiman yaanu dhaawacmin dowladdu waxay doonaysaa arrintaasi nabad in lagu dhammeeyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya nicholas key ayaa isna codkiisa ku biiriyey madaxweynaha wuxuuna sheegay in wakhtigii colaadda qabiil iyo dagaalada ee soomaaliya uu dhammaaday loona baahan yahay in dagaalada si deg dega loo joojiyo I join my voice to the voice of His Excellency the President when I say the fighting in Kismayo must stop. The time of fighting and the time of clan waxaan ku biirinayaa codkayga buu yidhi kan madaxweynaha soomaaliya anigoo leh dagaalka kismaayo waxaa waajib ah in la joojiyo wakhtigii dagaalka iyo wakhtigii colaadda qabiil ee soomaaliya waa dhammaaday dadka soomaaliyeed waxay mudan yihiin buu yidhi oo ay dalbanayaan wax dagaal ka wanaagsan oo ah nabad qaramada midoobey waxay ugu baaqaysaa kuwa ku dagaalamaya kismaayo inay dagaalka joojiyaan amisom iyo xafiiska qaramada midoobey ee unsom waxay sharciyad u haystaan buu yidhi inay taageeraan dadaalada dhismaha nabadda iyo dib u heshiisiinta waana samaynaynaa buu yidhi arrinta waxaannu taageeraynaa buu yidhi shirka dib u heshiisineed ee uu ku baaqay urur goboleedka igaad iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud unsom waxay aad uga shaqaynaysaa buu yidhi sidii loo diyaarin lahaa shirkaasi arrinta kismaayo iyo guud ahaan gobollada jubbooyinka ayaa bilihii u dambeeyey ahayd mid xal u helisteeda ay ku cuslaatay dowladda federaalk soomaaliya waxaana ugu wacan qabaa'ilo kala duwan oo gobolka dega oo u hardamaya maamulka dhaqaalaha dekedda magaalada kismaayo ka soo xarooda iyo sidii ay galaangal iyo awood ugu yeelan lahaayeen dhulbeereedka uu hodanka ku yahay gobolka waxaana haatan magaalada ku wada sugan taageerayaasha madaxweyneyaal ismagacaabay oo midkoodna aanay aqoonsanayn dowladda soomaaliya ciidamo ka tirsan dowladda ciidamada amisom oo ka koobma kuwa kenya iyo koox yar oo ka socota siraleon oo dhowaan gaaray magaalada haddii dagaalka kismaayo oo hadda laba dhinac ku kooban uu baaho oo ay dhinacyo kale ku lug yeeshaan waxa arrintaasi ay fursad u tahay maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo aan magaalada sidaa uga fogeyn welina ay ka hor muuqdaan dhaqaalihii faraha badnaa ee dekedda kismaayo uga soo xaroon jiray maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington